beeralayda lagu kalsoon waxay la soo talinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo wixii information ay qaateen ay ururiyeen way hayaan labada guddi ee amniga ee baarlamaanka marka tallaabo lagama qaadin maaha tallaabo waa laga qaaday warbixinta koowaad ii keenina ma xuma Ee, waxaa- laakiin aan u baahannahay qof alla qofkii wax ku gaaray ama qofkii meesha joogay ama qofkii wax ku noqday in si cad ay u soo qoraan oo ay wada keenaan intii dhaawac ahaydna la daaweeyo wixii marata si meel gaarana lagu hayaa si ay dee ku socotaa arrintaasi marka maadaama ay baari socoto weli aan gacantayda soo gelin wax conclusion ah waxaan jeclahay inaan u kaadino ilaa iyo inta ay noogu imanayso ee, magaciisi, ee, warbixintaasi oo ay loo diray dadka intaasoo sarkaali intaasoo ee, xeer ilaaliya ay ku wada mashquulsan yihiin ayna ku howl jiraan